Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan soddon arday oo baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shareecada Islaamka, isla markaana ka aflaxday Markiiska SAM. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka markiska, culimoodiin, macallimiin, waalidiin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Maamulaha Markiiska SHAM, Ustaath Shariif, ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadda.
markiska waa haniyun cani tacriif waaye muuqaalkii ama dukumentiga aa fiirsateen ayaa idinku filan khudbaadna soo hayso wakhti dheer maarata ma haysanno shahaado bixintii maarata inoo dhiman insha allahu tacaala waxaan rabnaa macallimiinta ardaydaas quruxda badan soo saartay ee juhdiga maarata gelisay inaan maanta aan dhahno waa mahadsantihiin aan maarata shahaado shukri aan siino insha allahu tacaala marka arrintaasaan gelaynaa shahaadooyinka kale aan ku xijinaynaa waqtiga waa naga dhacay baaraka allah fiikum idinkana noo dulqaata oo maarata waqtigaa noo soo horteen ajri xasanaad allah idinka siiyo Qaar ka mid ah masrafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
dadka baray qur-aanka kariimka ah dhammaantoon wa- waxaan leenahay dhibtum wa daaba mamshaakum wa tabawa'tum maqcadan min aljanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu ka dhigo sacyigooda iyo dadaalkooda mid ilaahay u barakeeyey oo ilmaha qur-aanka bartay iyaguna ilmaha dambe ee muslimiintu ay dhali doonaan iyaguna inay qur-aanka sii baraan baan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan leenahay dhammaantiin guulaysta barashada qur-aanka ku guulaysta barashada diinta islaamka ku guulaysta waxa ugu horeeya oo waalidka laga rabaa oo ardayga uu ku toosii karaa waa inuu waalidku la yimaada dhaqan wanaagsan waa in laga helaa waalidka alla kacabsi wattaqullah wa yucallimukumullah
ardayga marka madrasada qur-aanka la keenaa qeybta la bara ugu horaysa waa farta inuu hagaajiyo qofka haddii uusan farta baranin waxuu keenaya ma lahan waxaan ognahay ardayda la geeya madaariista ah oo nadaamiga markii cunuga uusan dugsi qur-aan uusan soo marin iyo midka dugsiga qur-aanka soo maray isku fahmi ma aha baridda marka qoraalka carabiga wuxuu saacidayaa qofka ama ardayga inuu barto culumta kalamaadiga yacni nidaamiga ah marka shaam ay ay mataqaanaa macruuf ku tahay een akhlaaqda arday aan wadada isku qabsanaynin waxbarashadana aad iyo aad ayaan ugu qanacsanahay ka waalid ahaan alxamdulilaah Dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo Markiiska SAM ee magaalada Muqdisho, tan iyo markii la aasaasay.